colaada horta waa ku salaamaya ilaahay subxaana watacaala waxaan uga baryayaa bilowga hore in dadkii wax ku gaadheen caafiyo kuwii dhintana uu maaragtay u naxariis waa runtii masiibo weyn oo ku dhacda ummadda soomaaliyeed kuna dhacaysa oo socota sidaad sheegtayna waa waxaan mar kasta un ka faallaynayna markay dhacdo waa waa nasiib daro haddaan su-aashaada u gudbo qaraxyo way dhici jiraan runtii ilaahay maaragtay hanoo sakhiro laakiin waxaad umalaysaa qaraxan soo noqnoqday ee kas ku dhacaya jidka jidka wadnaha u ah magaalada muqdisho hadday ganacsi noqoto iyo hadday noqoto awoodda dowladda soomaaliya oo jidka dabka la yidhaahdo waxaad malaysaa in in runtii la dhihi karo dayac weyn oo abni ayaa jira iyo mas-uuliyad darro abni waxaan la yaabanahay inaan ilaa hadda wax waru ka soo bixayno dowladdii soomaaliya waxaan la hadlayay toban daqiiqo ka hor dad meesha wax ka dhaceen guri ku dhegan ku jiro ilaa hadda go-doon ku ah baan taleefanadooda helay oon la hadlay waxay ii sheegeen dhibaatada iyo daruufta ay ku jiraan xabaddu inay dhacaysa ilaa hadda waxay igu dhaen markaan la hadlayay laba daqiiqo ka hor bam weynaa ka dhacay sidan qiyaasay ama qof ay isqarxiyeen ama dee waa bam gacmeed bay tuureen nimankii marka weli meesha inay ku jiraan risaas ridayaan xoog leeyihiin waana habeenkii kalaa gelaya habeenkay bilaabatay ka hor dee kabacdi marka waxaa muuqata daruufo aada u adag oo runtii abniya ayaa muuqato oo tacaddi weyn ahoo wax laga xishooda ama dee runtii laga shallaayo labadaba ah sidaan xogta ku hayo marka laba baabuuray ahaayeen baabuur baraada ah iyo baabuur kaloo yaroos daba socda marka baabuurka baraadada baabuurka qarxay oo runtii magnitude aad u weyn ama culays aad u weyn oo qarxiisu ahayo dhul badan oo burburiyey guryo badanaa gubtay walaal waxaan dareemaya inay dhibaato runtii jirto aada u weyn oo ka weyn inta la qiimayn karo arrinta waxay ku noqotay soomaalidao dhan iyo dadka ka faallooda hadalkii ama oraahdii oranaysay hashu maankayga gadda mamasaar bay laqday dowladdii ciidamay samaysay ciidamo kala duwan baa magaalada muqdisho ka jira kuwaa lasoo tababaro lalahaa magaalada muqdisho wax ka qabanayaan kuwaa hore u jiray haddana wixii way dhacayaanoo al-shabaab baa haddana laleeyahay meeshii halbowlihii bay weeraro ka geysanayaan maxaa sababaya waxaan ma ma cid baa la shaqayso oo halkaa keenta ma si kaley u adeegsadaan oo iyaga xeeladoodu ka sarreysaa xeeladda dowladda maxaad ku macnayn lahayd walaal waxaa jira oraha la yidhaahdo ula badanu kaama celi dagaal kaama celiyaan haddaadan u diyaarsanayn dowladda soomaaliya dee qorshe xumaa jira ciidan la-aano ma jirtee qorshe xumaa jira qorshe inuusama jirinba na waa waa suurtagal hadduu jirana ma shaqaynayo marka inuusan jirinaan kasoo qaadaynaa waxaa jira waxa la yidhaahdo feejignaan askarigu horta inuu inuu u diyaar garaysan yahay baabuurkan waxay kusoo waxay jid caadii ku socdeen way isla socdeen laba baabuuray ahaayeen maxay usoo gudbeen oo dee jackbointyada uga soo gudbeen askarigu marka inuu feejigan yahay feejignaantuna laba waxbay ka imaataa mid waa inuu askarigu tababar u qabo waxa uu raadinayo ama uu fiirinayo ama ka bedelan waxa caadiga inuu yaqaano oo tababar uu ku yaqaano midna waa inuu energy u hayo qofku oo dee danaynayo waxa kale inuu kala fiiriyo askari marka laga yaabo inuu saacado badan ama toban saacadood meel fadhiyo walaa dee waxba ma qiimayn karo ama tababarba uma lahan hadda waxaan arkayay sawirada sidaad la socoto runtii guri bay galeen nimanku oo dee hoteelkii ku qalteen wardheer la yidhaahay ay ku qaldeenay guri marka cid faamilahay u galeen askar marka gurigii maarata qayb ka mida gashay ama guryaha deriska sawir laga soo qaaday miyaa askari booliis ahoo dhalinyaro ah oo aad u da-yar oo askarta dee aan koofi wadan oo waxaan wax protectiona xabadkooda wax ka difaacaya xabadda wadan oo qoray akeeyahoo aan hataa qasnada lah aan wadanin keliya qoray garabka ugu jiro dagaal afar iyo labaatan saac qaatay inuu socdo madaxtooyihii soomaaliya hal kilomitr ka yar u jira ee meeshaas ka socda inuu askariga dagaalamayo ee difaacayo la rabo nimankan inuu ka qabto dadna badbaadiyo oo hal qasnada qabo maalin kabacdi dadka waxay ku tuseen mas-uuliyad darre aada u xun marka amniga waxaad umalaysaa inaan cudubaro ku maqnaynba wax diyaar garoobana jirin hadduu dhacana aan wax ka daba tagi jirin saasaa muuqato walaal maxaa ku tali lahayd marka si looga hortago inay kuwan oo kale marka la dhacaan taladaadu maxay maxay tahay horta dee afkiibaa juuqda gabaan ku jirnaa marxalad afkiibaa juuqda gabe runtii sidaan kuu sheegay walaal dee anigu mas-uul baan kasoo noqday hay-adaha amniga muddo dheerna waan kasoo shaqeeyey waana dareemi karaa dulucda iyo meesha duruufuhu ka jiraan aad baan u dareemi karaa dhibaatada ugu weyne soomaaliya xagga amniga ka haysata waxa weeyaan madaxda ugu sarraysa waddanka madaxda ugu sarraysa priority ama muhiimiyadda koobaad uma lahan amnigu mana ku baraarugsana amniga waxaan xusuustaa dagaalkii maarata qaraxii weynaaye oktoobar saddex afar iyo tobankeedii labada kun iyo toddobiyo tobankii ayaan xusuustaa dowladda soomaaliya inay riboort ku soo saartay shan iyo labaatan qofood inay meesha wax ku gaareen oo dee caadi noloshu iska aheedba ilaa habeenkii makrib ilaa lix saaco habeennimo lagu soo baraarugo la yidhaha war runti way ka weyn taha waxaas marka waxaad umalaysaa in la yaraysanayo waxaan dhihi lahay war waddanku ama dowladuu leeyahay oo u gurmanayso oo u damqanayso o difaacaysa ama dowlad male waa horta labadaas inaan kala kala ogaano haddaysan jirinne dee in la yidhaahdo marka dee cid laysku halleeyaa ma jirto soomaad garan